deegaanka aqabduco oo ka mid ah deegaanada gobolka shabeellaha dhexe ayaa laga hirgeliyay ceelbiyood cusub kaasi oo wax weyn ka bedeli doona baahiyaha ay qabeen bulshada ku nool deegaankaasi xarag jarka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo kan gobolka shabeellaha dhexe iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle kuwaasoo tilmaamay muhiimada uu leeyahay ceelbiyoodkani laga hirgeliyay deegaanka cid nool agarta ma jirto cid walba waa og tahay aniga horta waxaa waaye ilaah baa igu alhaamiyey ceelkan inaan qodo asigaana u mahad inagaa mar labaad haddana waxaa waaye ceelkan aniga uma qodin kursina kuma rabo siyaasad uma qodin wadin barnaamij kaloo arrimo kaloon ka leehana ma jiraan laakiin adduunya aakhira waa kala badan yihiin maalinta aakhiro in aan sadaqadaas jaariyahoo la baxaayo aan ku moodo ayaan ceelkan u qoday dowladda federaalka iyo dowladda statetka intaba waxaan ugu baaqaynaa iyaguna meeshaan baahiyo badanaa ka jire isbitaal ma jiro waxbarasho ma jirto meeshaan leema ahoo meelo badan oo onku ka jiraa jire biyaa loo baahan yahay iyaguna waxaan rajay doonnaa insha allahu waana u tegi doonnaa inaan ka keeni doonno waxyaalaha kaleoo baahiyaha oo ay qabaan dadka aan rajaynaynaa insha allahu inaan ka keenno maanta waa maalin weyn oo deegaanka aqabdo ay heleen biyo macaan oo la cabi karo uu ku guulaystay xildhibaanka nagu metelo dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan xildhibaanka qaranka xildhibaan yuusuf ibraahim arfax waxaa sharaf weyn oo ah maanta uu joogo gubartoorihii gobolka shabeellaha dhexe iyo wasiirka maaliyadda cabdiraxiin ciise caddow na waa sharaf kaloo lama hilmaamaana iyo madax kaleento oo la socotay uu hoggaaminayaan na waxay noo tahay sharaf
waxaan u mahad celinaynaa xildhibaan yuusuf ibraahim oo deegaanka aqabduco ka hirgeliyey ceelbiyood runtii aan maanta goobjoog u nahay xirig jarkiisii waxaan runtii ugu duceyhaynaa xildhibaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ajir ka siiyo dadkiisa iyo deegaankiisa ayuu wuxuu u sameeyey adeeg aada muhiim u ah deegaanada marka la jooga biyuhu waxay ku fadhiyaan qiimo aada u sarraysa iyo dhulkaba waxay u baahan yihiin dadku waa biyaha ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ajir ka siiyo bedel khayr qabana uu ka siiyo wax u gutay waajib mas-uuliyad ayuu gutay dadkiisa iyo deegaankiisa ayuuna runtii ugu deeqay ajir allaha ka siiyo aqabduco ayagana waxaan leeyahay ceelkan la idin diyaariyey oo la idin qoday oo la idin habeeyey oon arkayna soolarkiisi iyo dhismihiisa iyo sida loo diyaariyey haddee dhaqaaleysta oo maamusha oo si fiican uga faa'iideysta
ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe maxamed maxamuud nuur ayaa ka mahad celiyey xirigelinta ceelka waxa uuna dadka deegaanka uga baaqay inay ilcashadaan si ay u isticmaalaan muddo dheer yuusuf kabaalle oon hadda u cusbayn waxqabadkiisa oo cusbayn oo dadkiisa horay usoo dhex jiifa jira waxaa uu ka sameeyaan ognaha gobolka shabeellaha dhexe si gaara xawaaye deegaanka nuur duule annaga inta aan biyo u keena haddana waxaan u maleeyahaa wadarka iyo maaragtay ragga kale iyo inaysan ku dhibtoo doonin maanta soo socota kursigiisa markii la gaaro haddii doorasho qof codaan rajaynaa hadday noo saamaxdo waxaan u maleeyahanaa walax muuqdo oo ummadda hadday tahay horumarkii biyo tahay wanaagsan wax muuqdo hadda oon ku tira kutaynahayn inuusan qabanaan meesha annagana markhaati kana ilaahina markhaati ka yahay marka xildhibaana aad iyo aadaan maaragtaan kugu mahad celaynaa annaga wax weynaynoo tallabtayna shacabka waa shacabkan maamulaynoon xukumayno adduunya aakhira wax nagala warsaaya marka annaga laftaynaa kuu mahad celihayno shacabka kaliya markuu samayno oo maaragtay biyahan cabaayo ceelkani ayaa la filayaa inuu wax weyn ka tari doono baahiyaha biyeed oo ay qabeen dadka ku nool deegaanka aqabduco iyo nawaaxigiisa